marka ugu horeyso jaamac buulle waa ku salaamaya jasaaka allahu khayr marka labaad haddaan u gala su-aashii aad i weydiisay run ahaantii barnaamijkan anwelka waa sanadle sanad walba dadka muslimiinta ee north america ku nool ayaa kasoo qayb gala waxaad moodaa sanadkan xoogaa inuu ka yara duwan yahay kadib markii waxyaaba ay dhaceen arintii new zealand oo kale marka in isku soo dhoweynta dadka iyo islaam nacaybka sidii looga saari lahaa ayuu insha allahu tacaala haddii allah awoodalay uu ogolaada uu ku saabsan yahay maxamed kheyre waxaad nooga warantaa yaa ka soo qayb galaya muslimiinta imaanaya iyo yay la kulmayaan mahadsanid jaamac kulankan waxaa kasoo qayb gelaya muslimiinta north america ku nool oo dhan organisationada ugu waaweyn waxaanay leeyihiin laba cisho oo laba maalmood oo ay la hadlayaan lowmakerska waddankan maraykanka ama congresska iyo senadka organisationka madalada isu keentay waxaa la dhahaa u s council council of muslim organizations ama u s c m o waxay ka kooban yihiin organisationo kala badan oo qaar caana oo aad taqaana ay ku jiraan care ayana icna iyo kuwo kaloo badanba marka organisationadaas baa qabanqaabiyey sidii maxamed bey noo sheegay sanadle kasta waa la qaban jiray lakiin sanadkan culayska muslimiinta haystaa iyo islaamofobiyada jirta aawadeed waxaad u malaysaa inay dadkuna ka badan yihiin imanaya kasoo qaybgelay si ay ula hadlaan lowmakerska waxaanad kaloo u malaysaa inay awood fiican iyo danayn fiican la siinayo in loo adeego danaha dadka muslimiinta ee waddankan maraykanka degan maxamed kheyr waxaad noogu dartaa marka laga tago in la isu yimaado iyo waxyaabihii jiray iyo dhibka iyo culayska iyo laisla wadaago ulajeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay kulankan sanadlaha ee dhaco maahan sanadkan oo keliya muxuu yahay ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay jaamaca waxa weeyaan kow in la adresgareeyo ishuuyada muslimka khuseeya ee waddankan labo in la ogaado dadka muslimiintu inay cod ku leeyihiin waddankan oo ay la hadlaan dadka iyaga matelaya anigu waxaan ka imi washington state ama statekaas washington la yidhaahdo senadka iyo congresska iyo kulli ummadda noogu jirta waddankaas waxaa laga yaabaa inaanay muslimiinta warba ka hayn marka inaanu xafiisyadoodii gallo u sheegno danaha khaaska ee muslimiinta kala hadallo waxaanu danaynayno kala hadallo islaamofobiyada jirta iyo sidii aanu uga hortegi lahayn waxyaabahaasoo dhan nin kasta oo state gooniya ka yimina inuu statekiisa dadkii matelayay uu ogeysiiyo arrimahan muslimiinta khaaska u ah dabcan muslimiintu waddamo kala duwan ayay ka kala yimaadeen maxamed xuseen soomaali badan oo ururo kala duwan oo islaami ah matalaya ayaa imaanaya marka laga tago danta guud ee muslimiinta khaas ahaan soomaalidu ma iska warhayaan kulankan oo kale oo danaha soomaalida maraykanka ama tii dalkii hooyo ma ka hadlaan runtii way ka warqabaan meelo kala gedisan bay horta ka imaanayaan ayagoo ku midaysan dalladda guud marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ayaana different states bay ka imaanayaan iyo meelo kala gedisan dee waxa ururku uu u taagan yahay ama u dhisan yahayna waxaa weeye danta caamka ah ee muslimiinta ah khaasatan dadka muslimiinta ah ee soomaalida ee ku nool qurbaha ama aan si kale haddaan u idhaahdo north america laakiin waxaa jiro labadiinaba waad iiga jawaabi kartaan soomaali aan ayaana ahayn care oo kale soomaali baa ku jirto ururada kale soomaali muslimiin ahaan ugu jiraa ku jiro marka si guud ma isaga warhaysaan mise waa ayaane iyo inta ku xilan jaamacad baa umahadsantay waa su-aal aad muhiima runtii care iyo organisasyada kale muslimiinta iyo ayaana waxaa ka dhexeeya xidhiir joogto ah oo aada u malayso inuu yahay mid miijuwada hal dan baa naga dhexaysa oo ah danta guud ee muslimiinta ah waxaanu kulli u taaganahay inaanu ummadda muslimiinta ah sidii loogu adeegi lahaa ama loo horumarin lahaa uun aan ka wada shaqayno ayaana runtii waxay khaas usii tahay keliya ama ay si gooniya usii danaysaa dadka soomaalida ah ee waddankan ku baahsan ama inay diintooda iyo waxyaabaha ay danaynayaan ilaaliso marka ayaana waa organisationka ka tirsan organisationadaasoo dhan haddana danaynaya khaasatan dadka soomaalida laakiin wada shaqayn fiican baa nooga dhexaysa organisationada kale muslimiinta sida care ikna isna kulligood waxaa la wariyaa sida soomaalidu meel kasta ay joogtoba waayadan dambe loo yidhaahdo waxbaa naga kala daadsan hay-adaha islaamiga ah masaajida ugu horeyso oo adeegyo aada muhiim u ah bulshada u hayo in xiriirka ayaga dhexdooda uusan fiicnayn marka ma la isweydiin karaa ayaana iyo ururadan hadda imaanayaba door intee la eg bay leeyihiin in la isu soo dhoweeyo oo ay masaajiddu iska warqabaan maadaama meeshii loo carari lahaa ay tahay haddii dhib bulshada ku yimaado
jaamacaad baa umahadsan tahay runtii marka aan dib haddaan ugu yaro noqdo oo aan dib isu taago organisationka ayaana isagu waa organisation mideeyey masaajida badan masaajid kastana waxaa jirta in dad aasaaseen gooniya oo laga yaabo inay masaajidadii ku firirsan yihiin wadanka ama ay meelo badan ku kala yaalaan masaajid kastaa markaa wuxuu leeyahay dan gooniya ama isaga dan khusaysa oo ah inuu horta kow dadkaas eriyada degan ama magaalada uu ka dhisan yahay degan uu u adeego wixii ka dambeeya waxa weya markaa wax laisugu yimaadaa badaladan ah ayaana ayaana markaa iyadu waxa weeyaan organisation tusaya midnimo iyo xoog oo ka dhexeeya masaajidadan oo dhan runtii way jiraan dee amaha manhaja lagu kala duwanaado ama waxyaabo kale lagu kala duwanaadee masaajido aan ka tirsanayn ayaana qaar waxaa jira isku manhaj layahay oo stiil aan ka tirsanayn laakiin haddana waxaad u malaysaa inay majority-ga masaajidadu ay ka midaysan yihiin qaybtaas inay ka mid noqdaan organisationka weyn ee madalada ah oo ay si ay u yeeshaan cudud ama xoog ay markaa iyagu sida shirkan aan berri ka qaybgalayn oo kale ah ay iyagu ku taageeraan ummadooda iyo dadkooda meesha deganay khaaska usii adeegayaan ugu dambeyntii maxamed xuseen maxaad is leedahay shirkani waxa ugu weyn laga gaari karo ama kasoo bixi karo markii labada maalmood oo kulamada ay idiin imaadaan wuu noqon doonaa run ahaantii waxaan filaynaa haddii allah awoodalay uu ogolaado in wax wanaagsan ay ka soo baxaan oo ku aadan mujtamaca muslimiinta ah ee north america ku nool iyo kuwa annagu aan matalayno khaasatan ee soomaalida ah waxyaabaha hadda jira oo kala fogaanta ah iyo islaam nacaybka iyo waxyaabaha kusoo kordhayo kusoo badanayo wadamada reer galbeedka in la tuso insha allahu tacaala in uu islaamku yahay nabadgelyo iyo salaamo inuu yahay waxyaabahaasaan rajaynayna haddii ilah yihahdo insha allahu tacaala inay ka soo baxaan labadiinaba aad iyo aad ayaad mahadsantihiin adiga madal